bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkan doonayaa inaan bayaamiyo dhibaatada ceergaabo ka taagan ee nabadgelya xumada dhaqaale xumada sicir bararka keentay waxa weeyaan dhibaato ay uu sameeyey bangiga dhexe ee jamhuuriyadda oo si khaldan oo jaahilnima ku jirto oo waaliyo ku jirto intay u soo galeen ceergaabo lacag yar keenay dabeetana dadkii ka dhigay boondary sameeyey oo kala xidhay ummaddii qabaa'il u kala saaro lacagtii wax laga dhigay lacag isaaq tii kalena waxay noqotay lacag harti marka sidaas kuma jirayso ceergaabo dowladdu waa inay lacag ku filan ceergaabo keentaa dadkana lacagta laga bedelaa haddii aanay taasu dhacayn iminka dhibaatada ka timi waxa weeyaan waa la ysboobay dagaal baa dhacay siddeed qof baa dhaawaca dowladdu kamay hadal marna waxay leedahay lacagtu ha socoto ha iska rab socdaan marna waxa la leeyahay waa mamnuuco waa xaaraan marka taas uma dulqaadanayno dhibaato ay dowladdu keento shacabku uma dulqaadanayo waanu kama aamusayno hadda nabadgelyadii ayaaba noogu daran dadkii way coloobeen ninty onkii bay ku noqotay qabyaalad iyo nabadgelya darro iyo dhibaato websaydada wax laysugu qorayaa waxaa waxa ka mas-uula hay-adda lacagta ama bangiga dhexe waxaana ugu sii daran kan cergaabo jooga maxay ahatay hadba af ku hadlaya marra qolyaha kale wuxuu sheegay odhanaya dee nimankii isaaq baa sidaa yidhi marra dhinaca kale ka hadlaya odhanaya dee anigu bangii baan joogaayo marra wuxuu odhanaya waan socodsiinaynaa mar wuxuu odhanaya lacagtii baa soo socota way diga bedelaynaa hadda waxaan arkaya gaari bangiga la leeyahay waxbaa la keenay xoogaa wax yaroo shiraaca ku jiro bac yar ku xidhan dee adeer ma aha caanaleey meeshu waa dowlad baynu sheeganaynaa waxa weeyaan wax cad in dadkii loo sheego oo waa legal tandr waxaan waa lacag lagu heshiiyo qaranku leeyahay maxaa loo kala qarsanayaa burco maxaa loogu bedela anaga naloogu bedeli waaya maxaanu kaga duwanay marka waxaan codsanaynaa ciddii ay khusayso in wax laga qabto dadka wax garanaya waddanka yimaadaan oo maxay ahaytoy socodsiiyaan lacagta dadka kale walaalahayana waxaan ka codsanayaa inay wixii gar bay joogaan iminka waddankii buurihii bay lacagtii ku jirtaa ilaa tiisiyaad marraa buurii taal maalin baa lagu bedelayaa waxaas adeer maaha waxaas laguma bedelayo dadkanu si selmi u heshiiyey si nabadeed u heshiiyey dowladda way rabaan laakiin ma aha maanta in lagu ciyaaro qiyamkoodii iyo iyo nabadgelyadoodii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu